baradooku xirfado iyo weliba koron qaada si aqoonta ardayga iyo fursadaha shaqaabuurka iyo dhallinyarada ku helo korana gaar ahaana aan ha ku bahayn jaamacado dalka jaamacadda kaamil oo ku mid ah jaamacado ka jiraan dalka gaar ahaan magaalada baydhabo iyo weliba ardayda iyo qobateya tababar maalmo dareero doon kaasoo laga barada doona it-ga iyo onasi baratiga ee lambaro doona fiilooyinka sidii oon shaqeeyana eeladbiyowka kombyuutarka iyo guud ahaan si infahmaan ardayda ahmiyadda tiknolojiyadda waqtigan adduunyada iyo kelata ahna ku mid ay ardaydii ku faa'iidaysatay tababarka iyo weliba iyo ku hadalena sidii oon aragaya inay qaadana baratika oo xirfadda elektriga e ardayda iyo weliba maamulka iyo macalimiinta jaamacadda kaamil iyoon ku mahnageena sidii aan hormaryaasa ardayda magacay waybaleeray mukhtaar aadan kalar waybana ku mid ahaa ardayda dhigidaayan kamil international university khaastan kuliyadda information technology i t dabcan wayba geege niin socotay ee barati geebkumud ee baraticalkii oo jaamacadda niin ballanqaadii oo waybana baraticalka niin haytay ee sidling hariiryow fiilooyinka jaamacadda eed eedan ku mahadsanta dardargelintii iyo naytow sidiiyo dadaalka dheeraadka iyo nkahayta ardaydii oo iyo marwelbi sidiyo uga hilan lahaayeen cilmo tayo leh jaamacad dabcan marwelbi wayba ninka dadaalahayta iniya nasiida wayba waa cilmo dheeraad eh waa iniya nin joogtayta baraticalkana walbo baraticalka kaqaada lahayni sidiyo macnaha si degdegsiinye nkahelna wayba waa dabcan madankoyay jaamacadda camil international university way bahaaytay way bahaayay hamigay si aanan helan lahay waa walbarasho oo sare leh oo dabcan manang malaya in magaalada baydhabo la keelow jaamacadda way baa jaamacad dhawaanle ifa bahadiyow dabcan dhaqdhaqaaq yana kusii faylata jaamacado keelan magaalada jaamacadda eed iyadana unkuma hasanta sida oo iyo macnaha unwada walbarashada oo iyo ardayda iyo wadanjo unkatabna oo macnahaasi walbarasho tayle aan sii laayaan oo weliba dadaal oo iyo wadan oo iyo macnahaasi unkubada unkudubunaada lahay cilmiga iyo iyo ardayda iyo siyaangi baratical iyo gooniga jaamacado kor waybana antanka maxad eliyay macalimiintay umar welbiyoona unga horsurun oo sidii honinka saare lahaayaan oo arday cusub oo ay tii sifayla inka takhusuusaayaan eed iyadanka mahadsintinga lahaa dadaalkan geeg isin samaytan ama baraticalka oo isin macnaha nimbilahawten oo baraticalka isin nimbilahawten qeeb kumid iya qaadan isin nimbalan qaadan haatan wayba sinku codsadaan baraticalka inta nin sii wadan inuna sinkuma hadnagaan eedan unkuma hadsintin maayo waliba leeray xasan maxamed cali weylinka saysaynisiyan eena gadoomiya ardayda jaamacadda camil international university alxamdulilah ilaahay subxaana wataala maansuunaatay geeg waliba haytae oo maalintii baraatikada oo i t una ka balansanayn digital electronics una ka balansanayn waan waliba kumatahay taa meedharaayuse asbaabta unan doorana jaamacadda kamil iyo usubta meedharaayuse jaamacadooyin kala jaraan meedharaayus sababta unan doorana kumatahayti ini meedharaayus baraatika heer saarinunsi kuley meedharaayus jaamacadda iyadan ka maasanta boqolkii boqol kuley waliba geeg waliba maalinta baraatika una qaadaani tan too kusii fayan kuley rajeeyeen من رئيس خير الكلام أقل ودل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاي ميبا ليرين استاذ عبد محمد أولي كداس جامعة كامل انترناشنال يونيفرسيتي ان أكبر ده هيتفكر تدقى information technology IT ان جيك ميبا كبالان سنعينا يعني نسمى هنا براتيكال جامعة مركان كوين ميبا نين بالان قاضي يعني أنا وحبرشت تايلة هلدونا أو إتوس إتابسية جيك ميبا كبالان سنعينا براتيكالي insha allah mayba intu ku mahadnagay macalimiinta jaamacadda kaamilinta maamulka iyo macalimiinta dhammaan insha allah eedeedan maadsanta jaamacado ka dhisi magaalada baydhabo ayaa muddooyinkiinka dembi weliba kordhiyana xirfado aqoonta ardayda korlanka qaadow si islamarkaana fursado shaqo abuuryanka nagata keliya ardaydana lahanka koobna barashada maadooyinka caadiga e